maanta oy taariikhdu tahay adeaaanka bishii novembar aadakunyoabaatanka kadib markaan dhageystay warbixintii ay soo diyaariyeen guddiga aan u magacaabay xaaladda abaaraha ee dalka taas oo muujisay inuu dalku ku sugan yahay xaalad adag oo keeneen abaaruhu sidaa darteed waxaan ku dhawaaqayaa inuu dalku galay xaalad degdeg ah oo bini-aadamnimo loona baahan yahay gurmad degdeg ah guda iyo dibad waxaan ugu baaqayaa dhammaan shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ganacsatada culimaa udiinka qurba joogta beesha caalamka saaxiibada soomaaliyeed inay si mug leh uga qayb qaataan taakuleynta dadka abaaruhu saameeyeen waana arrin degdeg ah waxaan rajaynayaa inaad si degdeg ah ugu soo gurmataan